war gabdhahan wadooyinka dhexdooda saakooyinka ku bedelanhaya laami gabadh saake iskaga beddelaysa indhahay wuu qabteen ilaahay baa igu og baraha bulshada waa aalado casri ah oo dadka ku nool dunida u isticmaalaan siyaabo kala duwan sheekh cabdiweli oo ka mid ah culimmada mandheera ayaa walaac xooggan ka muujiyey sida dhallinyarada mandheera u adeegsadaan baraha bulshada gaar ahaan aaladda tigtok waxa uu xusay inuu arkay dhallinyaro isugu jiro hablo iyo wiilal oo laamiyada magaalada mandheera isaga duubayo muuqaalo iyo kuwo haweenkii xilli dambe wada caweynaya waxa uuna sheekha tilmaamay in waxa roob la-aanta keena ay ka mid tahay macsiyada isagoo ugu baaqay dowladda culimmada iyo bulshadaba in arrinkaasi wax laga qabto
waxyaalaha ugu yaab badanaan aragnay waxaa weeyaan walaalayaal gabdho iyo wiilal waddooyinkii iyo laamiyadii maaragtay duhurkii taagan casarkii taagan magaaladii mandheera alxamdulilah waa naloo qurxiyey quruxdii magaaladu waxay sababtay inay dhallinyartu meel kasta oo bilic wanaagsan leh inay akhlaaq xumo la tagaan inay fiidiyooyo iskaga soo duubaan inay gabdhihii iyo wiilashii halkaa maaragtay waxayna qof in uun dareen diimeed leh ayna una u adkaysan lahay inay ka jirin macsiyadii innagoo u jeedno oo raalli ka ah ta ilaahay haddaan barino ilaahay baa ogso inagu aqbali walaalayaal niman aan islaamba ahayn oo gabdhihii mootooyinkooda kolba dhinac ugu wada war gabdhahan wadooyinka dhexdooda saakooyinka ku bedelanhaya laami gabadh saake iskaga beddelaysa indhahaygu qabteen ilaahay baa igu og waxay indhahaygu qabteen oon arkay dhallinyar ree mandheero ah oo tiim ah oo gabdhiya wiilal ah oo habeen waxa la yidhaha af carabiga samar caways ma la dhahaa caways meel ku samaynhaya waa wiilal gabdha maaragtay dhallinyar ah iyo gabdho gashaantimo ah oo kaamerooyin wata oo cawaysin meel ku samaynhayaan mandheero dhexdooda ku arkay walaalayaal oo guryahoodii ka soo baxay oo gabdhuhu ay garbasaare iyo duruuc maalkii ahaa baalkii beer maxay qanqariyi iyo isos bacweyne wada wataan oo wiilashuna wiilal wada iskoriso wada fooddhuuba yihiin marka walaalayaal hawshaa iyadaa gabdhahaasna odayaashii aabbayaashin intaynan iyo inta mandheero joogtaa dhashay wiilashana intaynan iyo intayna la dhashay baa dhashay walaalayaal marka waxaan leeahay war cuqubooyinka waxa keena roob la-aanta waxa keena cudurrada waxa keena waxaa asal u ah macsiyo macsiyada haddaan laga hortegina tacumu way caam yeelaysaa ummadda o dhan bay wadagaa alkhayr walkhayr alkhayr yakhus walmusiiba tacum khayrku cid gaara hesha laakiin musiiba hadday ay timaado tacumu saalixa wa taalix xumaantiina u jeedna zuulinna kara walaalayaal odayaasha keliyaa zuulin kara culimmada keliyaa zuulin kara maamulkiiyo dowladdaa zuulin kara bulshadiiyo mujtamacaa zuulin kara macsiyadii inagoo u jeedno oo raalli ka ah ta ilaahay haddaan barino ilaahay baa ogso inagu aqbali walaalayaal sheekh cabdiweli ayaa dhanka kale tilmaamay in magaalada mandheera ay ahaan jirtay magaalo diimeed markii loo eego geyiga iyo soomaalidu degto
war mukhaal magaalada mandheera magaalo diineed bay ahayd magaalada mandheera waxaa lagu sheegi jiray inay magaalooyinka ugu fiican tahay maaragtay soomaalidu dhulkay degaan oo dhan jabuuti kenya soomaaliya etoobiya deegaanka intay soomaali degto xarunta diintu mandheer ay ahaan jirtay kolkii maaragtay dhaqanka iyo akhlaaqda iyo muuqaalka ilaa haddana afarkii uu ka sii jiraa oo gabarh garbasaar qabto mandheero dhexdeeda socota ma arkaysid laakiin dhulka kaleo dhan waad ku arkaysaan walaalayaa dacwadda aan isu kaalmaysanno war macsiyadii xumaanta ha laga hortago si kastaba ha ahaatee sheekha ayaa hadalkan ka jeediyey isku soo bax roobdoon ah oo xaddii hore lagu qabtay magaalada mandheera cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera